shalay iyo wahayd maalin sabti ah waxaa garoonka magaalada muqdisho lagu soo dhoweeyey muwaadiniin soomaaliya oo ka mid ah dadkii ay dhowaan doonta kula qallimatay badda dhexdeeda dadkan ayaana waxay si aada ugu faraxsanaayeen inay dalka dib ugu soo laabtaan dhallinyarada dalka dib loogu soo celiyay ayaana ka mid ahaa rikaabkii doonta kula qallimatay biyaha madagaskar halkaasoo labaatan dhallinyaro soomaaliya ay ku naf waayeen waxaana suurta gashay in la soo badbaadiyo dadkaan ku dhiman biyaha arrintan ayaana waxay mar kale dadka soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada bannaanka u soo dhigaysaa halista uu leeyahay tahriibka iyo in qofkii aaduu masiirkiisa noqon doono inuu ku dhinto badda ama saxraa harad ugu geeriyoodo tahriibka ayaa ka mid ah dhibaatooyinka ay wajahaan dhallinyarada soomaaliyeed iyagoo og musiibooyinka ay la kulmi karaan tani ayaana ku soo beegmaysa iyadoo maalmo ka hor dalka dib loogu soo celiyey dhallinyaro badan oo lagu istay dalka liibiya muuqalo lagu faafiya baraha bulshada ayaana muujinaya darxumad iyo dhibaatada ka muuqatay